waxay ka dhaceen degmada deerka u la yidhahda ayay wax ka dhaceen dagaal ayaa ka dhacay dadkii deegaanka ahaa oo xoogga loo sheegtay oo xulufada isbahaysiga ay ka kiciyeen awal meeshaan wejiyada badan ayaa weerar kusoo qaaday kadib hadda weli dagaalka wuu socdaa hadda dhinacu u dhacay kuma dhihi kara laakiin dagaalku waa dagaal dagaaladii hore daba jooga oona ku bilaawday dadkaas xaqudarilka oo guryahoodii iyo deegaankoodii iyo beerahoodii laga barakiciyey ay soo qaadeen dagaalka gormuu bilowday marka saaki wuxuu bilaawday labiiyo tobankii oo toban dhiman ayuu bilowday wallaahi khasaaradii mashii dhaawac labada dhinacba waa jiraa laakiin hadda ma xasrin karno cadadkooda ma hen si xoogla u socdaahaa si xoogla u socdaa saamaynta dagaalku hadda waa dagaal wax iska dhib badan waayo dhinac walbaba saameyn ayuu ku leeyahay argagax fara badan iyo dhibaato fara badan iyo naxdin fara badan uu dadka ku hayaa mar kastoo dagaalka uu dhaca